qaraxyo dhowra ayaa xalay gilgilay qaybo ka tirsan magaalada muqdisho waxaana dhaawacyo u geysteen dad shiciba qaraxyadan oo intooda badan loo adeegsaday bambooyinka laga tuuro gacanta ayaa ahaa kuwo si istabajooga amaba darandooriya daryankooda looga maqlayay meelo badan oo ka mida magaalada muqdisho iyada oo ay xigtay rasaas fara badan oo ay ridayeen ciidamada dowladda haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa qaraxyadaasi ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ugu qaabilsan dhinaca ammaanka maxamed warsame joodax waxaana ugu horreynta weydiiyey balse ay wuxu dhaceen
bismillah walaal waxaan kuu sheegaya haddii laga eego xaqa xagga ammaan xumada ay muujin karta imageka ka baxaya waa dhibkiisuu lahaa laakiin haddana dadka dhibabka gaara aada bay u yaraayeen ilaahayna u yareeya sababtuu nin dulmiloodahoo dad saanyiin oo sooman oo islaama xilliguu aflaafuraya dib la doonanaya ilaahay loo soomanay ma mooga isagaa badbaadinaya isagaa dhibwadayaasha iyo waxay wadaanba isaga nabadgelinaya dhowr qofood ayaa meela ku dhaawacanta aan badnayn haddii laga eego imageka ama muuqaalka xun ee ammaan darrada ay muujinayaan mooyaane ma ahayn wax oo taargedyalehe wuxuu ahay waxyaabo luuqyo iyo meelo laga tuurayo dhawaaqaas iyo shanqartaas iyo markii laga eegana dhib magaalada ugu filan markii laga eego waxyeeladiisa iyo qaababka ay u dhaceenna waxa weeye qaabab mataqaanaa waxyeeladoodu badan tahay ma ahayn digtoonaanshaha iyo waardiyaha iyo ilaalinta amnigoo laga haya magaaladana si ballaaran oo adag buu ahaay waan gartay bal haddaad ii sheegtid inta meelood ee uu weerarku ka dhacay meelo badanaa wax lagu soo tuuray oo weerarku waa badnaaye dhowr iyo toban meelooda wax laga tuuray waxyaabahaasna mataqaanaa meelo badan kala duwan ku dhacay marka ujeedadun dhibabka ay geysteen aad buu u yaraa waan gartay laakiin waxaa jira meelo dowladda muhiima ah oo weerarka la lala beegsaday ha waxa weeye meelo muhiima waa wa wa wa waa jiraanoo masaal degmooyinka xamarjajab iyo degmooyin dhowra ku dhacdhacay mataqaanaa kala duwan oo badan marka haddee qof hadday inta meel cidlaa tagto axtuurto jugti yeerto dadku waa maqlayaan waxbaa dhacay baa laleeyahay haddii meel wax laga soo tuuro inta meel wax laga tuuro la cararo waxbaa dhacaa laleeyahay waxyaaba sidaas oo kale ah oo qalqalin magaalada ayay ahayeen waxyaabaha dhacay waan gartay maxaa ka jira wararka sheegaya in xarunta dembi baadhista dhexe ay ka mid ahayd meelihii la weeraray maya arrintaas ma hayno meelo badan wax waa ku dhecdheceen laakiin xarunta dembi baadhista wax ku dheceen ma hayno laakiin eriyooyinkeeda iyo waa laga yaabaa laakiin meeshaas wax ku dhacay ma hayno waan gartay mudane joodax waxaa jira in xalay weerarku markuu dhacay waxaa ka horreeyey in habeen hore ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo guddi nabadgelyo la socday inay magaalada kusoo wareegeen ay booqanayeen meelo kala duwan maxay ahayd ujeeddadu maxaase keenay in habeenkii ra-iisul wasaaruhu magaalada dhex maray ee uu eegayay xaaladda amniga habeenkii ku xigay ay weerarada noocan oo kale ay dhacaan waa sax arrintaas arrin waxay ahayd amniga magaalada looga shirayay warbixinna lagu kala qaadanayay waxyaabaha ka jirana mataqaanaa mataqaana madaxda sare ee qaranku ay xogogaal u noqonayeen ra-iisul wasaaraha iyo wasiiro iyo dhammaan taliyayaal ciidamada gobolka banaadir iyo isla markaasna lagu kormeerayo qaababka shaqada u socoto iyo qaababka amniga loo ilaalinayo ma jirin khatar laga cabsanayo shabaab iyo wax lamida mana jirto oo haddana waa jirtaa kumalihi laakiin waxa weeye in meelo badan inta wax laga tuuro oo mataqaan luuqya qaraxaas iyo dhawaaqaas bulshada la maqalsiinayo magaaladu nabad maaha in la bixiyo image ah la raadinayo waxyaaba sidaasa weeye insha allahna waa loo joogaa ciidaha amniguna amnigana waa ka adagyihin waana ka adkaan doonaan waan gartay waxaad ii sheegtay in ayna dhimasho jirin oo dhaawacyo ay jireen bal haddaad si fiican igu faahfaahisid khasaaraha rasmiga ah wallahi walaalo dhaawac badan iyo ma anaan maqal ma saddex qofooda ma afara ma ahan ugu badnaanu nintaa weeye insha allah ilaahay idankaas ilaahay wuxuu ku riday waxyaabaha markii horena ama ay ka dhaceen meelo meelo mataqaanaa ay dareemayaan inaan cidib ka dhoweyn ama amni ka dhoweyn in inta lagu tuuro ay markaas luuqyihii iyo meelihii kale ay sii gelayaan sii galaan dhuumadka sii diyaarsanayaan marka amarka allana waxa weeye way tahay oo hadda wixii ilaahay ugu talagalay in dib ka gaaraa dib ku qabsadaa waan gartay ugu dambayntii waxaa jira warar sheegaya in falalkan iminka dhacaya qaarkood ay siyaasadii ka dambayso jawaabtaada siyaasadu waaba ka dambaysaa siyaasadda ka dambaysaa waa siyaasadda shabaab Maya, mid taa ka duwan.
isqarinaana waa soo dhex geli karaan laakiin siyaasad la-aan maahan shabaabaa ka dambeeya mudane waxaan ka wadaa siyaasad u dhaxaysa dadaan shabaab ahayn waa lagu dhuuman karaa oo meel hadda haddii eh, wax ka jiraan oo cid lagu gambado la helayo ama magacyo loo saarsho waa laga yaabaa inay eh, rag badan oo eh, wax u ciil qabaa inay dhex galaan laakiin cid kastoo dhex gashada kolley sharciga u daba jooga
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka banaadir warsame maxamed joodax khadka telefoonka waxa uu ugu waramayey wariyaha iyaga maxamed cabdi sandheere